madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle oo waraysi gaara siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in heshiiskii ay dowladdiisu dhowaan la gaadhay mucaaradka jabuuti uu qaboojin doono xiisadii siyaasadeed ee dalkaasi ka jirtay labadii sannadood ee lasoo dhaafay madaxweyne geele waxa uu waraysigan sidoo kale uga hadlay arrimaha soomaaliya isagoo shaki ka muujiyey in doorasho ay soomaaliya ka dhacdo labada kun iyo lix iyo tobanka sababo ay ugu wacan tahay iyadoo ay weli hadhsan yihiin howlo ay ahayd in la dhammaystiro madaxweynaha jabuuti waxa uu waraysigan sidoo kale uga hadlay heshiiskii soomaaliya iyo somalilan ay ku gaadheen jabuuti isagoo rajo ka muujiyey in natiijo fiican ay ka soo bixi doonto wadahadallada labada dhinac u dhexeeya cabdicasiis xuseen cismaan ayaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle khadka telefoonka ee jabuuti ku waraystay waxaana ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahiyo heshiiskii ay dowladdiisu mucaaradka la gaadhay toddobaadkii hore
bismillahi raxmaani raxiim horta dhegeystayaasha v o eda iyo shaqaalaha v o eda iyo madaxdeedaba waxaan leeyahay sanad wanaagsan sanadka laba kun iyo shan iyo tobanka ilaahay khayr iyo barako iyo horumar iyo caafimaad baan idin ranjeynayaa ta kalena sida su-aashaada haddii aan usoo noqdo waxaa sida aada sheegtay annaga iyo maxaan jeedaa xisbiga mucaaradka ay ku urureen wadahadal baryahan dambe oo dhan noo socday oo kolba hakad yaro gelgelayay iyaan saxeixnay maalin dhaweyd annagu dee aada baan yacni usoo dhaweynay oo aan aan isleenahay waxa uu qaboojinayaa hortaba jawiga siyaasadeed waxa uu abuurayaa manaakh cusub oo ma garanaysaa ee dadku ay ku loolamaan ama ay afkaar isku weydeersadaan ama ay danaha dalka kol haddii siyaasad meedaan siyaasadeed la iskugu yimiday in laga doodo wixii wadanka yani qolana ay ay dee hawshii gacmaha ku hayso oo ay wado qolada kalena ay sheegayso naqdi ku sameynayso ama ay odhanayso yani waan ka horjeednaa sida dadka dadka ilbaxa ahee dimuqraadiyadda ku shaqeeya ee inaan meedaankaasi aan u gogol xaadhno ayuu ahaa oo dee cadhadii hore iyo wejidadabkii hore iyo waxaa laba sannadood na soo haystay sidii aan uga bixi lahayn iminka waxaan dhignay waxa weeyaan framework waxaan soo xayndaabnay sida wadahadalku u dhici doono sida yani nuqdadihii aan aan ku heshiinay inaan ka wada hadalno sida ay yani baarlamanka iyo guddiyo iyo isku dhafan oo dee ka kooban labada qolaba inay hawlgalaan iminka yani soddon cisho dhexdeeda oo dee yani hadeetole aan dee si si cusub siyaasadda aan u guda galno waa kaa wejiga wa tahay yani sidaan u arkaya anigu waa tahay markaa soddon cisho gudahood ayaad ku samaynaysaan heshiis waara oo aad kusoo dhisaysaan guddiyadaasi aad sheegtay bal guddiyada maxaa ka mid a soddonkaa cisho labadiinu aad rajeynaysa iyagu ay diideen iyaa jira oo yani ay leeyihiin dib ha loo eego horta in la siiyo maqaam la siiyo yani mucaaradka siyaasiga ah oo uu dee yani uunan ahaanin qof ka baxsan systemka oo yani lala sheekaysto lala hadlo yani mawaadicda waaweyn ee wadanka kolkay soo food saaraan yani ra'yigooga la qaado la tixgeliyo guddida yani kormeerka oo doorashooyinka oo qaabka ay u dhisan tahay ayagu ay si u arkayaan annaguna aan si kale u arkayno taasna inaa laga doodo oo laiskugu yimaado meel dadku ay raalli ka wada noqono waxaa kale oo ka jira xagga yani presska iyo waa warisgaarsiinta iyo waxaasi inay iyaguna waxyaalo ka arkayaan xuriyat alqowlka iyo xuriyat yani jaraaidka iyo waxaasi taasna inaa dib loo eego sharciyadu way jiraan laakiin waxay leeyihiin waxbay waxbay tabanayaan ay diidan yihiin waa tahay meedaanka in lasoo wada dhigo waxaasoo dhan oo laga doodo oo meel la iskugu yimaado weyaan waa tahay daahir faarax hafayeenka u s n wuxuu sheegay in labadiina dhinacaad soddon cisho haysataan ood heshiiskaasi ku gaadhaysaan oy ku jirto sidaad sheegtayba maqaamka mucaaradku uu yeelanayo iyo weliba abuuritaanka guddiga madaxa bannaan ee doorashada marka sideed u qorshaynaysaan idinka ka dowlad ahaan in aad qodobadan oo u muuqda labadiinu inaad ku kala duwantihiin inaad meel dhexe isugu timaadaan ood heshiis uga gaadhaan qorshayntu qorshayntu waxay ka soo baxaysaa kolka anagu yani dadkii dejiyey shuruucdani ayaan nahay iyaguna waa dadka naqdiyaya wey kolka dee inaa meel la iskugu yimaadaayay kolka baarlamanka yani ay soo galaan iyagu mucaaradku dee guddi baarlaman ahoo sharcigu waxa uu dhigayaa in ay sharciga waxaa dejiyay sharci dei dejinta waxaa le mas-uuliyadaasi waa baarlamanka indee guddi baarlaman baarlamentarian oo iyagana ka kooban annagana ka yani tiro mid ahaatee ah inay wada fadhiistaan dee inay hawsha ay ajendaha samaystaan ay dee hawlgalaan dadku kol hadduu yani wadan wada joogo oo uu uu uu siyaasad wada samaynayo marna waa la isdiidaa marna waa la heshiiyaa taasi dee waa iska dabiici weeyaan oo dee maaha yani dagaal yani rasaas la isku haysto ma aha waxa weeyaan afkaar waxa weeyaan mawaaqif waxa weeyaan yani talooyin inaan dee yani kolkaan de in in yani dhowr bilood aan wada hadlaynay hadlaynay meesha waan iskugu niminay insha allahu inta hadhayna waan dhamayn karayna waa tahay marka intaa hadhee la dhammaystiraya ma dhici karta inay ku jiri karto inaad ka fikiri kartid in mucaaradkaad dowladdaada kusoo dirtid ood ay wasiiro dowladdaada ka noqdaan haddii laga heshiiyo haddii lagu heshiiyo baan ujeedaa anigu waxba kama qabo waa tahay marka way ku fur way furan tahay in ay dowladda ku xubin ka noqon karaan waxba maaha taasi ila anigu side waxaan leeyahay yani wadahadalkeena frameka kuma jiro in ma garanaysaa ilan dowladda xukuumadda haddii lasoo galo mucaaradna miyaan lagu noqon karaa maya waa inaad dee yani ama maqaamkii mucaaradnimo yaa lagu joogayaayo doorashooyin iyo siyaasadda iyo mashaariicda iyo waxaasaa laga doodi haddii dee aan isku darsana la yidhaahdana waa rag baa ka heshiiya oo taasna waa la isku darsan karaa dee dhib male waa tahay keliya mucaaradka aad heshiiska la gasheen mooyaane waxaa kaloo jira iyaguna qolyo idin diidan oo dalka dibaddiisaba qaarkood ku maqan oo dhowr wadaad baa ka mid a oo wadaadadii aad xidhay dowladdaadu xidhay ka mid a iyagu heshiiskan way diideen oo waxaa muuqata in heshiisku dadka o dhan aanu wada taageersanayn dadkoodii de way ku jireen dadkii shirka yiriday ee yani anigu dad iyaga ka mid ah oo yani si caalamiya ku diiday ma maqlin qofka dibadda ku maqana dee wuxuu ra'yigiisa unbuu dhiiban doonaa laakiin waxaan is leenahay wixii rag u s n tahay inay meesha ku dhan yihiin waa tahay madaxweyne sidaan la socona jabuuti waxay ku taallaa meel istaraatiiji ah oo saldhigyo ciidamo dalal kalena ay joogaan marka markaad eegto dhinaca siyaasadda in dalku xasiloonaado waxa ay tahay mid macno weyn ugu fadhida dalalka jabuuti xiriirka la leh ama saldhigyada ku leh ma kula tahay dalalkaasi inay cadaadisin saareen ama ay idinku qanciyeen labadiina dhinac mucaaradki iyo iyo dowladdaba inaad heshiisaan wax luga ma ku leeyihin may may kuma yeelan karaano anagu mar walba ilaa afar iyo sagaashan ilaa maanta wixii khalkhalna soo dhex gala ama aan siyaasad ahaan xitaa kolka dee jabhado ay furmaan mar walba annaga unbaa dhexdeeda ka ka hadalna annaga unbaa heshiina annaga unbaa dhamaysta kii saddexaad weeyaan heshiiskani maanta aan aan saxeixnay shisheeye wuxuu nagu soo farageliyaayey way yarta annagu ma ogolin mana ogolaan doono maxaa yeelay wax shisheeye faraha la soo galo oo dhani wuu kharimaa oo adduunka wixii experience aad aad leedihiin waad garanaysaan inaanay waa tahay tallaabo la qaadin lahaa marka soddonka cisho ee bilowday rajadaad ka qabtid in wax rasmiya aad wada seexdaan intay leegtaa anigu waan ku kalsoonahay oo waxaan isleeyahay inaan hawshaa aan ka gudbi karno oon heshiis gaari karno wixii dee alla ogyahay sida moodi anigu waa tahay intaasi bal aan uga gudba dhinacii siyaasadda dhinaca dhaqaalaha sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadadii ka horreeyba dowladda jabuuti waxay sheegaysay in dhinaca kobca dhaqaalaha marka la eego uu dalku uu soo wanaagsanaanayo oo mashaariic badan iyo maalgashi badan ay dalka ka socdaan balse dhinaca kale markaad eegto dadka reer jabuuti waxaad moodaa in weli kobacaasi ay dowladdu had iyo jeer sheegayso inaanay dareemin oo saboolnimo weyne ay jirto marka maxaa macno ay ku fadhidaa madaxweyne in dowladdu ay ku celiso kobcii wuu fiican yahay haddii danyartii weli noloshii ku adag tahay
dadka dee iminka anigu xisaab haddaan galno sanadka iyo kii ka horreeyey iyo kii ka horreeyey sanad waliba inta qof ee ka baxday saboolnimada ee ee nolol gashay inta qof ee dhalinyaro ah ee shaqo heshay inta yani n n mashaariicdaas socda ka faa'iidaysatay de statistic haddii aad doonayso waa soo wada qorayna wadan yani yurub tag america tag dad sabool lama waayo meel walba uu jiraa saboolka laakiin wa dadaalku waxa weeyaan in aad horey u dhaqaajiso wadanka in aad wadankii u furto magaranaysaa ee maalgelinta shisheeyaha in aad kaabayaasha dhaqaalaha aad aad ma garanaysaa ee aada u hesho yani n ilaa haddii aana jirin infrastructure haddaynan jirin cid maal gashan kartaay ma jirto waddan waa tahay ka garanaysa waa tahay laakiin dada anagu yani n kolka aan yani wixii i m f iyo iyo iyo world bank ay ay saxayaan ka soo qaad ma garanaysaa ay n kobaca dhaqaale n sanadkani yani laba kun iyo shan iyo tobanka waxaan higsanaynaa inuu toddoba gaadho magaran boqolkiiba Waa tahay.
N- taasna dee yani n- wax cidlo un ka imanaya maaha wax ma garanaysaa ay cidlo ku dhacayana maaha ee waa wax dalka faa'iido u ah oo ay muuqato in ma garanaysaa ay n- dadweynuhuna uu dareemayo waa tahay kana faa'iidaysanayo oo yani laakiin eh, iyadoo dadaalkaasi madaxweyne uu jira haddana maciishadii weli waa qaali dakhligii ah, ma badna en, ah, dhallinyarada qaarkood shaqalaan badan bay ka cabanayaan En, isbeddelkii waxay leeyihiin i- ma si toos uma dareemayno oo weli eh, baahidi way tahay balweydii haddii ay si kale garanayaan anagu anagu waxaan leenahay wadanku sida uu maanta maalin uu ka fiican yahay ma jira bay anaga nala tahay waa tahay mar maragna wuu jiraa yani n oo dee laakiin dadweyneheenu uu uu aad buu aaminsan yahay wixii yani n mashaharka ugu yar ee n shan iyo toban kun oo faran ahaa shan iyo soddon ayaan yaan yaan ka dhignay maantana yani n dhibaatooyinku meel walba way jiraan oo wadano laba iyo toban boqolkiiba sheega Waa tahay.
inay kobcoog yahay faqriguna uu uu- uu afartan iyo sare u dhaafay in- way- way jiraan baan kuleeyahay laakiin dadaalku inaanu joogsanin wey waa tahay intaanan arrimaha soomaaliya wax kaa weydiin en, sanadkan iminka cusub ee labiyo toban labada kun iyo shan iyo tobanka en, maxaa jabuuti idinka idiin qorshaysan En, waxaan maqlay in bisha oktoobar haddii baydmo en, uu furmi doono tareenka cusub ee jabuuti ee isku xiraya en, ethoobia marka bal iiga sheekay mashruucaasi kharashka ku baxay iyo macno ahaan wuxuu uga dhigan yahay labada dal Ee, een, wadanka ethoobia yani eh, oo keliya kolka aad eegto boqolkii eh, sagaashan malyuun oo oo qof baa ku nool income yani importigo iyo exportigooguna aada buu u ballaadhay dee wax yani track lagu lagu lagu een, eh, lagu shaqayn karo way dhaaftay arrinkaasi wuu dhaafay n ethoobia yani n iyo annaga xidhiidhka dhaqaale ee weyn baa naga dhexeeya n yani mashruuca tareenku eh, wuxuu hawlgeli doonaa octoobar hadduunan weliba bil ama laba kasoo horeynin ku kale ayaa waqooyiga tajooro ka kici doona isaguna oo aan dhowaan saxeexi doona oo n isagu ka howlgeli doonaa exportiga waqooyiga ethiopia iyo magaranaysaa importigooga oo yacni marsada cusub ee tajuura aan ka wadno iyaduna dhammaan doonto sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka dhammaadkiisa ayaa iyo wadada xagga meel balxa la yidhaahdo xuduudda ethiopia gaari doona waxaa dee aada og tahay in airportga magaalada jabuuti hadeetole congested yahay magaaladii bartankeedana uu ku dhacay kolkaa mid baan qorshaysanahay oo bishani dhammaadkeega inaan dhagaxeeda dhigno aan rajeyneynaa
oo isla magaalada jabuutiya marka airbor airbortka xaggeed dhagaxa ku dhigaysaan isla jabuuti gudaheeda magaalada gudaheeda shan iyo labaatan kilo baan ayaan magaalada ka bixinaynaa haddii alla yidhaahdo goormuu dhammaanaya markaa
laba sano iyo badh waa inuu ku dhamaado waa tahay wa tahay way hagaag boort cusub boort cusub maxaan ku yidhahdaayey refinery aan qolo reer singapura iyagana aan la saxeexanay baa jiro oo isaguna labiiyo tobanka laba kun iyo shan iyo tobanka inuu bilaabmo dhismihiisu aan rajeyneynaa mashaariic fara badan baan yaan gacanta ku haynaa oo oo wa tahay aan isleenahay sanadaha soo socda way wax weyn bay ka tari doonaan dhaqaalaha insha allahu taala waa tahay arrinta soomaaliyan doonayna wax kaa weydiiyo sanadkii iminka dhammaaday madaxweyne markaan eegno waxyaabo badan baa ka dhacay marka dhinaca amniga ku hormaro hogaankii ururka al-shabaab axmed godane waa la dilay saraakiil sarsare iyo taliyaal waa qaarkood waa la dilay qaarkood waa la hayaa adigu markaad eegto ururkaasi iyo khatartu gobolka iyo soomaaliya ku ahaa ma kula tahay dhabar jabkaasi dhinacii hogaankooda dilkooda loo sameeyey iyo dhululkii badnaa ee laga qabsaday in ay halistii ururku yaraanayso anigu taa waan aaminsanahay inuu yaraanayso oo dee wax waliba wuxuu leeyahay kulli tuul yani wuxuu leeyahay daraf magaran oo laguma diri doono dadweynuhuna uu ka soo daalay iyagana yani waa la leeifiyey oo waa aad bay u liitaan oo dhulkii inta badan inteeda badan waa laga saaray wax dee isqarxin ahoo yani dadkaasi ay caruur yaryar ay ay ku xidhxidhayaan bambooyin ku xidhxidhayaan oo de isa soo qarxiya ay leeyihiin maahine dagaal foolka foolih uu ku yaryahay iyo gaadmo iyo wax caynkaasa mooyaane waa tahay kolka dhulkii waaweynaa oo dhanna kol hadii laga saaray inta hadhana insha allahu tacaala waa hadeed waa dabayaaqaan umalaynaya waa tahay laakiin weli qarxya ay ay ka geysteen magaalada muqdisho shalay oo ugu dambeysay sidoo kale dhinaca amniga kenya markaad eegtid waad ogtay dhinaca waqooyiga waddankaasi khalkhal dhinaca amni kadib markii weeraro la beegsadeen weli khatartu laakiin way jirtaa bay leeyihin dadka khubarada ma diidanan ma lama diidi karo laakiinse dee yani wadano sida bakistan oo kale iyo dee waaweynba daraar walba yani adiga arkaya waxa qarax ka dhacaya waxa yani maxaa la yidhahdaye dhagaro ka dhacaya waad arkaysaa yani way sii jiri doonaan laakiinse dee kolba way sii yaraanayaan waa lala noolaan kara marka mudane madaxweyne qalbiga ma ku haysaa istaraatiijiye ka duwan tii hore oo intaasi yare shabaabkee hadhay lagu maarayn karo waan ku celinaynaa de anigu anigu yani waxaan aaminsanahay aragtida dadkani international community laleeyahay iyo iyo iyo tayna way kala duwan yihiin waxaa xoolo lagu bixinayo ciidamada amisom armay rubaceed yani askar soomaaliyeed lagu lagu tababari lahaa lagu qalabeyn lahaa miyay yani ka roonaan lahayd ama ka wanaagsanaan lahayd anigu taasaan aaminsanahay horena u aaminsanaa iminkana waxaa la moodaa in taas loo soo loo soo noqday oo iminka tayeyntii iyo magaranaysa tababaradii iyo aan lasii kordhinay oo dadku dee ciidanku iminka amisom horteedba yani u uu hawlgalkiisu ay aada iyo aada yani uga uga fiican yihiin dhulka waxaa badan yani dadka yani hawshooda maanta sida wanaagsan uga uga fulinayayna ciidanka soomaaliyeed wey waa tahay dhinaca siyaasadda soomaaliya sanadkii dhammaaday wax badan baa ka dhacay ra-iisal wasaarihii saddexaad ayaa yimid welina waxaa muuqata in khilaafkii madaxda soomaalidu uu weli meeshiisii sanadkii lasoo dhaafay uu la mid ahaa kii ka horreeyey adiga maxaa kaaga baxay mudane oo aad ku macnayn kartay khilaafkii dhawaa meel baa waxbaa dee qaldan in in in la garto weeyaan oo dee yani in inuu constitutionkani ay wax ka qaldan yihiin bay ayay aniga iigu muuqataa oo in malaha mar loo fadhiisto oo yani ilan wakti caadi ah oo magaranaysaa e lama joogo oo waa wakti yani istisnaaci oo exceptional oo n n hogaanku inuu inuu magaranaysaa ay mar walba liico mar walba yani khalkhal la geliyo mar walba yani ay khilaaf yimaado madaxdii u sarreysay wadanka waxba uma tarayso ee dhibaato unbay u keenaysaa sumcadiisana way xumeynaysaa horo horo socodkii geedi socodkii wadankana way kharibaysaa kolka wax kastiba waxay kusoo noqonayaan markaad eegto dastuurka oo yani u baahan in malaha dib loo yani loo loo loo eego oo bal haddii ay tahay xitaa si kumeel gaadhana bal si kale loo dhigo oonan khilaafaadkan iyo waxaan sheegayna usoo baxin waa tahay amisom ciidamada amisom ee jabuutina ay qeybta ka tahay magaalada muqdisho waxaad moodaa maalmahan hadalhaynta ugu badan inuu ka taagan yahay afhayeenka ciidamada amisom cali xaamud oo ciidamada jabuuti ka tirsan amison waxay soo saareen war-saxaafada ay leeyihiin afhayeen nooma aha ergeyga gaarka ah ee midooda africa waxa uu ka sheegay magaalada muqdisho in afhayeennimadii cali xaamud ay bishii agost dhammaatay cali xaamudna uu soo shaqaynayey wixii ka dambeeyey lixdii bilood oo dhanba uu shaqaynayay marka bal jabuuti arrintaasi dowladdaadu maxay kala socotaa qalalaasa halkaa ka jira anagu anagu yani wakti baa saraakiisha halkaa jooga amisom ka tirsan yani dawlad weliba waxay ku leedahay meelay ku leedahay halkaasi iyo chief of staffka waxa weeyaan yani labada labada meelood ee ay jabuuti haysay run weeyaan oo uu cali aadan xumed uu ka dhamaaday yani termigiisii uu ka dhamaaday ama waktigiisii laakiin kii dee bedelayay ilaa inta uu imanayo meeshii lama banaynayo oo waa inuu sii joogaa wey kolkuu dee yimaado ama uu yimidaba iminka way ka dhan tahay de haddii tole yani waa inuu ama soo galo ama haddii hawl kale u diranayaanna dee ay u dirtaan marka afhayeenka cusub wuxuu noqonayaa afhayeen dhinaca jabuuti ka socda ma wuxuu noqon doonaa kenya kenya wax dee yani dib u dhigay ninkii bedeli lahaa anigu ma garanayo dee sababo dawladdiisa ama hawlo kale oo loo dirtay inay tahay ma aqaan laakiin ma uu jooginba dhulka intii taariikhda aada sheegaysay august de kana qasab bay ku ahayd kolkaa inuunan meesha uuna uuna faaruqinin kuma dhegana yani cali kuma dhegana hawshiisii si wanaagsan inuu gudanaa yani saxafiyiinta gaar ahaan garanaysa oo iyo ummadda soomaaliyeed intaba way garanayaan inuu si wanaagsan oo magaranaysaa professionala inuu u gudan waa tahay bishii lasoo dhaafay magaalada jabuuti waxaad yimid ood isku keentay labada madaxweyne madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan wuxuuna qeyb ka ahaa kolley wadahadalladii hore u socday ee turkiga kasoo ka socday siday siday kugu suura gashay inaad labada dhinac isku keento cadaaba ma jiro cadaawa ma jiro oo waa dad magaranaysaa yani af iyo diin iyo jaal iyo iyo aqoon iyo intuba ay ay kulminayaan weeyaanoo horeyna yani wadahadaladu turkiya ay ugu dhaceen oo dee iyagu ballan ay iyagu ay qaateen oo ma garanaysaa ay door bideen inay inay inay jabuuti isugu yimaadaan ayay ku timiday taasna annagana sharaf bay noo tahay ayagana ma garanaysaa inaan dee haddii aan wax tari karno inaan wax ku tarno waa tahay
yani jawiguna dee jawi aada u fiican oo ma garanaysaa waa tahay marka marka mudan madaxweyne laga tago wixii warbaahinta loo sheegay ee ahaa in wadahadallada lasii wadayo mar kale laysku arkayo dalka turkiga adigu labadooda qolbaad isku soo xidhateen maxaadna la wadaagi karto oo saddexdiina idin dhex maray dee kaale waxaad tidhi warbaahinta loo diiday in loo sheego yaa tidhi oo imikana waxaad leedahay wixii warbaahinta loo diiday waxaan idhi marka laga marka laga tago intii warbaahinta loo sheegay intaasi dee wixii kolkii aan isla daynay inaa warbaahinta loo sheego waan sheegnay wixii kalena xilligeygun bay soo bixi doontaa waad iska yar sugeysiin waa gartay dad badan madaxweyne waxay aaminsan yihiin in markay noqoto tixgelin madaxda soomaalidu hadday noqon lahayd labadii madaxweyne iyo dhammaanba inay tixgelin weyn ku hayaan oo madaxweynahoodii ay u arkaan fursadna ay halkaasi ka bannaantay dadku waxay leeyihiin madaxweynuhu hadduu cadaadiyo dhinacyada wuu isku keeni karaa wuuna ku qancin karaa in inuu heshiis dhex dhigo oo ay meel isla gartaan heshiis buu iska iman doonaay laakiin waktiga yani dadku kala maqan yahay kol haddii aada u dheer tahay yani sidii yan maalin qura hate lama gundhin karo waxaa loo baahan yahay inay inay horta bal yani jawi fiican iyo walaalnimo iyo wadahadal yani dad yani nin waliba de aragtidiisa sheegi karo wixii dee isku keenaya iyo wixii kala kaxaynaya yani tallaabooyin badan in lasoo qaado ayaa loo baahan yahay taasna way way ku jiraan way aaminsan yihiin ayaguna inay inay wada hadallada sii wataan su-aasha markaa mudan madaxweyne kuweydiinaada hadalku wata waxay tahay maxaa loogu baahanayay in turkiga la tago ma jabuuti lagu dhameeyo adigu ku qancisid inay meeshan ku dhameeyaan si idinkuna ay sharaf idinku noqoto in soomaalidii isku dheganayd ee kala duwanayd aada ugu dambeyntii heshiis dhexdiina ay ku gaareen baa hore oo jiray unbaa unbaa daraaddeed ba yaa yaa kani loo yani loo loo tegi doonaa tarkiga oo sii xidhnaa iminkana wixii taa ka dambeeyana de iyagaa ka tashan doon idinku qeybteed ku leedin marka in labada dhinac ay sii dhamaystiraan wax allo wixii lanooga bahdoon dhan anagu diyaar baan u nahay inaad sugtaan marka un waxay iyagu isku afgaran waaye idinla yimaadaan baan u fahmay soo maha may may maaha yani waxaan leeyahay wixii hadalku meelaha nooga banaan yahay kolka ay joogtana waan nidhahnaa oo aanan odhan doonaa in yani sida aan u arkayno kolka dee yani ayaguba ay toos isku isku helayaanna inay si caqlile u wada tashadaanna way way kasii fiican tahay waa tahay ugu dambeyntii mudane madaxweyne waxaan doonaya bal in aan ku weydiiyo saadaashaada iyo waxay kula tahay soomaaliya waxaa la qorsheynaya labada kun iyo lix iyo tobanka in doorasho dhacdo ra-iisul wasaarihii saddexaad baa la doortay bil ka hor howlo badan baa yaala dastuurkii qabyatirkiisii maaragtay aftidii la qaadayey iyo arrimo badan oo afar sano loogu talagalay ayaan weli qaarkoodba la bilaabin marka rajadaada adigu siday kula tahay doorasho ma dhacaysaa
aad baan aad baan uga yani isleeyahay armay weli tahay yani taariikhdaas waa lagu degdegay waa kanoo yani decentralization ama federal states yaa dee la la lagu guda jiraa iminka censuskiina ma dhowo oo waktigiisii ma joogo nabadgelyadii meelo qaarkood in yar in yar baa yaa iyaduna halis ku jirta wa waan waan dadaalaynaa laakiin waktigaasi inaanu ay cidhiiri tahayba nafteedu doonaysa waata dad badan bahdo waa la biirin doonaa ha hadalkaasi biirinta marka dad badan iyo khubaro iyo diblomaasiyiinba waxay leeyihiin arrimaha yaala iyo taskiga yaala darteed laga maarmi maayo in wakti lagu darsado marka ma aaminsantay adigu anisaabay la tahay marka waa kolkaad eegto yani wixii loo baahnaa ee waddanku inuu yeesho dawlad iyo baarlaman wixii yani qaacidadii uu ku dhismi lahaa yaanan weli yani aan aan aan aan dhisnayn sidaa daraaddeed waxay de nagu asburi doontaa inaa inkastoo iminka de la derder gelinayo oo yani dowlad goboleedii ay midba mid kaga dambeysa iminka ay ay soo baxayaan oo shaqadu ay ay ay socoto haddana waxaan isleeyahay kama lagama gaadhsiin doono oo sensuskaana ugu weyn oo inaa ummadii la tiriyo waa tahay marka go-aanka muddo kordhinta hadday noqoto in laga fursan waayo ma dowladda ayaa ku dhawaaqaysa mise dowladda iyo beesha caalamka wada socdaa ku dhawaaqaya
dowladda iyo caalamka oo dee annagu aan igad ahaan inaan dee albaabka u furno ay tahay baan umalayn kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele oo waraysi gaara siiyey wariyaha v o e da cabdicasiis xuseen cismaan